بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحنقول حشرني كتاب التوحيد cashirkan waa cashirka boqol iyo labaatan waxaana ku sharaxaynaa baabka soddon iyo toddoba oo shiikhu u baabeeyey baabu man ataaca alculamaa walumaraa fi taxriimi ma axala allah wa taxliili ma xarama allah faqad ittakhadahum arbaaban ay min duuni illah baabkan shiikhu wuxuu kaga hadlayaa daacada waxa la yidhaahdo daacatu alculamaa walumaraa oo lagu adeeca markaa wax ilaahay shareecada allah khilaafsan in lagu adeeco waa daacatu ligayr illaah in lagu adeeco fii macsiyat illaah waayo wixii diinta khilaafaa waa macsiya marka awalan marka ugu horeysa allah subxaana wa tacaala wuxuu amray sida allah uu inoogu caddeeyey eh, fi kitaabihi yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum allah halkaa wuxuu inagu amray daacada allah subxaana wa tacaala waa mutlaq adilo badan ayaana caddaysay ilaahay in la adeeca waa waajib rasuulka in la adeecana waa waajib oo adilo badan ayaa ku soo aroortay ilaa uu ka yidhi imaamu axmed raximahu llahu tacaala kitaabka qur-aanka ayaan baaray biro fiiriyey soddon iyo saddex mowdic baan ka helay oo ku tusaya daacatu rasuul ay dhowr iyo soddon mowdic ayuu ayaa aayado laga deliishaday waajibinaysa daacatu rasuul sala allahu caleyh wasalam oo aada iyo aada u badan ay ka mid yihiin wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi waxa weeye falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakumuka fiima shajara baynahum marka aada iyo aada ayay u badan tahay aayadaha qur-aanka oo inagu waajibiyey daacatu rasuul axaadiidtana aada iyo aad bay u badan yihiin mana waxa weeye man adaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad aba aada iyo aad bay u badan yihiin axaadiidtuna ciiddaasay ka badan yihiin daacada rasuulka waajibinaysa maqsuudka marka hadda baabkan loo guntay waa daacatu ulil amri ee ma aha daacada allah iyo daacatu rasuul lagaga hadlimayo ee waxaa laga hadlayaa daacada ulul amriga ulul amriga culummadu waxay yidhaahdeen waa noocaan waa laba qeybood weeye ulul amrigu waa al umaraa waalculamaa al umaraa waa ragga suldada haya oo xukumka markaa gacanta ku haya waxa weeye iyo al culamaa culummada markaa diintii ka fadwoonaya oo iyagana loogu soo noqonayo waxa weeye oo waxay hayaan imaara diiniya waayo waxaa loogu soo noqonayaa wixii diinta ahaa iyagaa ka fadwoonaya oo odhanaya waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraam laakiin waxaa laga yaabaa umaradu inaysan markaa cilmi u lahayn diintii ee xukunkii hayaan markaa marjicay u tahay culummadiiba u noqonayaan idan labadaba daacadoodu waa waajib wey labadaba waxa in la adeecaa waa waajib wa laakiin labadoodaba waxaa daacadoodu ku qeydan tahay waxa weeye inama adaacatu bilmacruuf waa wixii ay ka dhalanayso allah iyo rasuulka in lagu adeecayo ha allah iyo rasuulka in lagu adeecayo wixii ay ka dhalanayso weeye waayo nebigu wuxuu yidhi laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq lagu adeecmayo maalan haddii ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhaahdaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala marka uu usuulu halaataha sharaxayo wuxuu caddeeyey macnaha daacatu ulul amri macnaha marka la adeecayo inaysan ka dhex baxaynin saddex arrimood inay ku amraan wax ilaahay rasuulku ku amreen salaadii soonkii wanaaggii birul waalideyn bay ku amreen ninkii madaxdaabaa amray dadkii wuxuu yidhi wartukada oo xumaanta iska daaya oo waxa weeye alamru bilmacruuf wanahyi can munkar buu sameeyey wuxuu ku amray dadkii oo ku khasbay inay ilaahay adeecaan waajib bay noqonaysaa daacadiisaasi waa in la adeeco weeye waayo wuxuu amray wax ilaahay rasuulku amreen taa waa waajib bilcagsi hadduu amro wax macsiya oo ilaahay rasuulka lagu caasiyayo laguma adeecayo oo waxaa la soo qaadanayaa laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq hadduu xumaan amro laa daacata lahu lama adeecayo midda saddexaad waxa weeye wax mubaaxa oo dadkii maslaxad ugu jirto oo waxa weeye ummaddii anfacaysa ayuu amray wadduu meel ka dhisayaa dadkiiba amro wuxuu yidhi ka qayb qaata oo waxa weeye waddadan wax ka dhisa oo hawsha wax ka qabta waxa weeye marka waa mubaax waa wax mubaaxa waana wax maslaxad ku jirto marka waxa weeye iyadana waa la adeecaya idan laba jeerna waa la adeecaya marna lama adeecayo taas weeye marka daacadoodu amaa culummada iyagana waxaa lagu adeecayaa wixii markaas ay kitaabka iyo sunnaha ka fadwoodaan oo ay ku waafaqaan kitaabka iyo sunnaha amaa fadwadoodu hadday kitaabka iyo sunnaha khilaafto lama adeecayo iyagana oo daaca ma leh ee waxay daacadoodu ku qeydan tahay inay ilaah iyo rasuulku waxay amreen oo kitaabka iyo sunnaha inay waxa weye iyaguna amraan ayay ku qaydan tahay taas ayay waxa weye ka dhex bixi maysa marka halkaa ayay ku qaydantahay jayid haddaba marka aynu fiirino shiikhu wuxuu baabka u baabeeyey wuxuu yidhi daacatu alumaraa waalculamaa labadaa maxaa lagu caddeey marka ay dembiga tahay oo xaaraamta tahay oo baabkan loo jeedo oo la isaga digaya waa maxay waa fi taxriimi waa fi taxliili ma axala allah ama taxriimi ma xaramahu llah taxliili ma xaramahu llah macnaha wax allah subxaana wa tacaala uu xalaaleeyey inuu xarimo oo lagaa xarimo oo aad markaa ku adeecdid ama wax allah subxaana wa tacaala uu xaaraantinimeeyey inuu kuu xalaaleeyo oo lagu adeeco labadaa qofka ku dhacaa faqad ittakhada rabban wuxuu ka yeeshay rabbi uu caabudayo ka dhigto oo waxay soo gelayaan arbaaba min duuni illah aayadda aynu arki doonno oo waxaa qisada caddaynaya oo waadixinaya taa xadiidka dambe oo cadiy ibnu xaatim ayaa si fiican u waadixinaya waayo lama ogola atashriic ilaahay baa iska leh fi taxliil wataxriim allah subxaana wa tacaala baa iska leh iyo rasuulka waynu soo gaarsiiyey laakiin qof kale oo wax xaaraamtimayn karaa ama wax xalaalayn karaa ma jiro ma jiro wuxuu ka hadlaa marka sheekh cuthaymeyn markuu halkaas ka digayo dadkan maanta jooga oo waxa weeye degsada waxa weeye arrimahan dastuurada iyo wadciga iyo qawaaniinta degsada alqawaaniin alwadciya ayuu ka hadlaa aad buu u radiyaa sheekh cuthaymeyn raximah allahu tacaala oo wuxuu yidhi ma bannaana in la degsado alqawaaniin alqawaaniin sharciya waxay ku magacaabeen waa qawaaniin gaalo laga keenay oo waxa weye dastuur iyo waxaan la garanayn weeye inta kitaabkii ilaahay iyo sunnihii nebiga xagga la iska dhigay ayaa qawaaniin la degsaday qawaaniintaasna inta badan waxaad arkaysaa inay khilaafsan yihiin kitaabka iyo sunnaha mar hadday marka saa u degsadaan waa tashriici oo waa iyaga baarlamaanada u bixiya majlisu tashriici marka tashriicna ilaahay iyo rasuulka iska lahaa qofku waxa weeye wax kale inuu doonaa xaaraam weeye marka waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyaa oo culummadu aad bay uga hadlaan amaa qofku maku gaaloobayaa iyo xaalkiis wuxuu noqonaa culummada waaweyn ba aad uga hadashaa baabkeediina hadda kuma jirno oo waxay u baahan tahay tafsiil dheer iyo mawduuc u baahan tahay waxa uu yidhi shiikhu raximah allahu tacaala waxa uu deliishaday atharka cabdullaahi ibnu cabbaas iyo qowlka imaamu axmed iyo xadiidka cadi ibni xaatim marka xadiidka cadi ibni xaatim iyo masaa-isha dib aan u dhigaynaa laakiin hadda waxaynu ku sharaxaynaa mas- halkan casharkan haddaan intaa hore muqadimada uga gudubno waxaan ku sharaxaynaa atharka cabdullahi ibni cabaas iyo qowlka imaamu axmed raximah allahu tacaala xoogaa sharax dheer bay u baahan yihiin waxa uu yidhi eh, shiikhu raximah allahu tacaala wa qaala ibnu cabaas iyo cabdullaahi ibnu cabaas weeye ayaa wuxuu yidhi yuushiku an tunzala calaykum xijaaratu min asamaa yuushiku waxa weeye ay waxaad ku dhowdihiin oo macnaha idinku soo dhowaaday in laydinku soo dejiyo oo ay idinku soo degto xijaaratu min asamaa ay ciqaab samada inay idinkaga soo degto sababtu maxay tahay limaada aquulu waxaan la kumida leeyahay aquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam dad buu la hadlayaa waa sheegi doontaan sababta keentay aquulu qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam wa taquuluuna qaala abubakar wa cumar anugu waxaan ida leeyahay buu yidhi rasuulka ilaahi baa saa yidhi markaasaa idinkuna waxaad leedihiin abubakar iyo cumar baa saa yidhi idan marka khatar baad ku sugan tihiin oo waxaad ku sugan tihiin inay dhibaato weyn idinku dhacdo oo ciqaab idinku soo degto ha ayaad khatar ku tihiin Mm. asarkan eh, eh, imaam axmed iyo ayaa wariya waana athar culummadu ay aad iyo aad u mutadaawilaan oo aad iyo aad ay u keenaan waxa weeye ri- riwaayad kalena waa leeyahay oo imaamu axmed warinayo oo saxiixa kan waxaa la yidhi xoogaa inqidaac baa ku jira laakiin riwaayadda imaamu axmed oo warinayo atharka ayaa waxay odhanaysaa uraahum yahlikuun kuwa waxaan u arkaa inay halaagsamayaan aquulu amara rasuulu llaahi sala alla ly salam rasuulka ilaahay baa saa amray baan leeyahay markaasay waxay odhanayaan nahaa abubakar wa cumar marka afarkaasaa saxiixa oo ima- axmed shaakir iyo na saxiixiyeen marka waxa weeye labada afarba macnaha laga hadlaya waxa weeye qisay lahayd oo qisadooda ayaa waadixinaysa sida ugu inkiray waxaynu ognahay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkii nebigu soo xajiyey xajatulwadaac saxaabadii markay madiine ka soo raaceen oo ummad fara badan la soo xajiyey markii eh, madiine laga soo baxay oo xajka la xiranayey waxaa la niyeystay xaj iyo cumro ayaa la xirtay qaarna dadka qaarna waxbay xirteen marka eh, xajkana saddex nooc baa loo xajiyaa tamatuc iyo qiraan iyo ifraad markii madiine la yimid markii maka la yimid ayaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam markii dawaafkii la sameeyey sacyigii bayna safa walmarwa la sameeyey oo cumradii dhammaatay ile cumradu intaasay ku eg tahay waa dawaafka iyo sacyiga bayna safa walmarwa intaa markii la sameeyey ayuu waxa uu yidhi nebigu xalaal noqda oo timihiina gaabsada xalaal noqda ilaa maalinta sideedaada oo yowmu tarwiya laga gaaro ayuu yidhi xalaal noqdo nebigu marka ma xalaal noqon waayo hadyi buu soo kaxeeyey markaasaa saxaabadii xoogaa ku adkaatay oo waxay jeclaysteen eh, inaysan xalaal noqon markaasuu nebigu amro oo wuxuu yidhi ifcaluu maa amartukum bih sameeya waxaan id amray sababta aniga ii diidaysana wuu sheego wuxuu yidhi aniga waxaa ii diidaya low mastadbara min amrii mastaqbala lo- eh, wixii arrinkaygii tegay hadduu hadda iisoo ii joogi lahaa maa suqtu lhadya hadyo ma soo kaxeeyeenba ha low istaqbala min amrii mastadbara maa suqtu lhadya macnaha xadiid kalena wuxuu ahaa macnaha aniga haddaana hadyiga soo kaxaynin oo macnaha aana hadyiga soo calaamadin oo soo kaxaynin waan xalaal noqon lahaa sidiin oo kale marka nebiga waxaa xanibay oo u xalaal noqon waayey hadyigiisiibuu calaamadiyey oo soo kaxeeyey qofkana mar hadduu hadyiga soo kaxeeyo uma xalaal aha inuu bedelo ilaa uu mawdiciisii gaaro xataa yabluq alhadyu maxilla ay maalinta tobnaadkaa la gaaro idan marka saxaabadii saasuu nebigu amray markaasaa suraaqata ibni maalik baa weydiiyey wuxuu yihi rasuulka ilaahayo alicaamina haada ma sanadka yaganba am lilabad mise waa weligeed markaasuu nebigu wuxuu yidhi bal lilabad weligiin saasaa la samaynayaa xadiid kalena waa tuugku nebigu ku yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji ila alabad ilaa yowm alqiyaama idan markaa waxaa dhacday marka iyadoo sidaas uu nebigu u amray ayaa xilligii abubakar iyo cumar iyo markii muslimiintii bateen oo meelo badan laga yimid oo dadkii dad badan oo taabiciin iyo dad badan oo nebiga araga yimaadeen ayaa waxa ay u arkeen oo maslaxad u arkeen in dadku aynan isku darine xajkana mar keliya la soo aado cumradana mar keliya la soo aado cabdullahi ibni cabbaasna wuxuu u arkay inay tahay waajibku sidii nebiga in la qaato oo aan arrintaa loo laga joojin dadka markaasaa cabdullahi ibni cabbaas dadkii wuxuu u fadwooday inay sidii nebiga axaadiitii buu sheegay sidii nebiga hala yeela buu yidhi markaase waxay ku yidhaahdeen abubakar iyo cumar saasay yidhaahdeenoo waa nahiyeen arrintan markaasuu yidhi qowlkan yuushiku an tunzala calaykum xijaaratu min asamaa waxaad mudan tihiin oo ku dhowdihiin inaad dhagxan cadaab ah samada laydinkaga soo daadiyo ha sidii asxaabulfiil oo kale ha marka waa tii loo soo diray maaragtay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil wa arsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil marka waxaad ku sigantihiin buu yidhi idinkuna in layda ciqaabo oo halaag idinku dhaco sababtu maxay tahay aquulu waxaan ida leeyahay aquulu lakum qaala rasuulullah riwaayada kale amara rasuulullah qowlkii rasuulkaan idiin sheegayaa wa taquuluuna qaala abubakar wa cumar ma wax laysbarbar dhigaa maya laysbarbar dhigi karo halkaa culummadu waxay ka qaateen marka sidii uu imaamu shaafici raximahu llahu tacaala uu yidhi ajmaca almuslimuuna calى ana man istabaanat lahu sunata rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalam an yadacaha liqowli axadin mar haddii sunnaha nebigu caddaado xaaraam weeye in qof qowlkii la raaco waa in sunnaha nebiga la raacaa waayo qofkaani bashar weeye mansiladuu doono cilmiha ka gaaro abubakar waa afdalu hadihi اlumma cumarna waa ninka ku xiga derajaday doonaan cilmiha ka gaareen laakiin haddii qowlka rasuulka ay khilaafaan waxa weeye khalaas qowlka rasuulkaa la qaadanaya waayo intaasoo aayado iyo intaasoo axaadiid baa ina amraysa inaynu qowlka rasuulka qaadano wax kaleoo inoo bannaan ma jiraan maxaad moodaa markaa madhab iyo sheikh hebel baa saa yiri iyo waxaasoo dhan wax bannaan maaha waa in qowlka nebiga la qaato ayaa markaa waajib noqonaysa a'imaduna saasay lahaayeen idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi qowlka nebigan qaadanayaa ayay lahaayeen haddii uu xadiidku saxiix noqdo oka marka aharkaa wuxuuna tusayaa calaa taxriimi mukhaalafati amri rasuul sala allahu alay wasalam amarka rasuulka in la khilaafo inay xaaraam tahay oo la adeeco cid kale marka waa meeshuu u baabeeyey daacatu alculamaa marka iyo walumaraa abubakar iyo cumar culamana waa ahaayeen umarana waa ahaayeen haddana qowlkoodii lama qaadan waka ilaa yowmina haadaa dadku tamatuci waa sameeyaan lama qaadan qowlkoodii idan caalimka ka sokeeyana oo min baabi awlaa atarka ku xiga waxau yidhi wa qaala alimaamu axmed raximahu llahu tacaala imaamu axmed raximahu llahu tacaala wa axmed ibnu xambale ayaa waxa uu yidhi cajibtu liqowmin carafu lisnaada wa sixatii cajibtu waxaan la yaabay cujbigu waa wax markaad la yaabtay laba nooc wada noqdaa alinkaar waxa weye wixii inaad si aad ula yaabanto inkiraysid iyo inaad ula yaabtid macnaha wixii oo aad wanaajisanaysid oo wax wanaagsana Mm. marka cajibtu waxaan la yaabay buu yidhi Eh, calaa qowmin qowm baan la yaab cajibtu liqowmin carafu lisnaada sanadkii bay garteen ee xadiidka sanadkiisii bay garteen wa sixatahu inuu saxiix yahay macnaha xadiidkii nabigaa loo sheegay sanadkii bay garanayaan sixa- saxiix inuu yahay xadiidkii way ogaadeen yadhabuuna haddana waajibku muxuu ahaa inay raacaan soo maaha yadhabuuna markaa tegaya oo qaadanaya ilaa ra'yi sufyaan waa sufyaan thawri imaam Suf- sufyaan thawri oo xilligiisa isagana madhab dhan buu lahaa atbaac buu lahaa min ala'ima ayuu ka mid ahaa wala min aimati alxadiid ayuu ka mid ahaa marka wuxuu la yaabay eh, imaam axmed xadiidkii saxiixa qof baa loo sheegaya markaasuu wuxuu leeyahay maya ra'yiga sufyaan baan qaadanaya intuu xadiidkii khilaafo laa sufyaan waxaa dhici karta caalim weeye inuu ra'yigan markuu fadwooday inuuna xadiidku soo gaarinba waa tan sheekh islaam ibnu teymiya kitaab dhan ka qoray rafcu lmalaam can a'immati alaclaam marka imaamku markuu xadiidka uu khilaafo bareer uma khilaafaya laakiin waxaa dhici karta inaan xadiidku soo gaarin inuu daciif agtiisa ka noqdo asbaab badan baa ku keenta marka yadhabuuna ilaa ra'yi sufyaan buu yidhi ha ayaan la yaabanahay buu yidhi wayaquulu llahu tacaala allahna waxa uu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim allahna waxa uu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri ay can amri rasuul ha iska jireen oo ha ka digtoonaadeen kuwa khilaafaya amarka rasuulka an tusiibahum inay ku dhacdo fitna fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliima uu qabto waxa uu yidhi markaa waa fi suurati nuur waxa uu yidhi imaamu axmed atadri ma alfitna ha fitnada ma garanaysa alfitnatu ashirku waa shirkiga weeye oo kitaabka qur-aanka alfitna waxaa la yidhahdaa waa ashirku gaalnimada ayaa la yidhahdaa fitnada wuxuu yidhi marka wuu fasiray imaamu axmed raximah allahu tacaala wuxuu yidhi lacalahu إذا رد بعد قوله صلى الله عليه وسلم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هدو رديو قفك oo raaco ra'yi kale qowlka nabigana uu radiyo an yaqaca fi qalbihi shayun min azayq waxaa dhici karta inuu qalbigiisi ku dhaco zayq inuu ku dhaco waa sida allah uu yidhi falamaa zaaquu azaaqa allah quluubahum zayq inuu ku dhaco oo fidnoobo ayaa dhici karta fayahlika markaa uu halaagsamo idan marka waa waadix inaan qowlka nabiga la khilaafi karin ayuu u daliishanayaa aayadda imaam axmed raximah allahu tacaala ibn badah iyo khadiib albaqdaadi iyo ayaa warinaya waana ah, atharka imaam axmed raximah allahu tacaala sidaa uu caddeeyey wuu inkiray imaam axmed raximah allahu tacaala in qowlka nebiga la khilaafo oo qof kale qowlkii la qaato waa inkiray aad buu u inkiray wuxuu yidhahdaa imaam ibn kathiir markuu aayaddaa fasirayo can amri ay can amri rasuul sala allahu calay wasalam an tusiibahum fitna ay shirki iyo gaalnimo iyo dhibaata inay ku dhacdo ow yusiibahum cadaabun aliim ay fi dunyaa adduunka cadaab aliima inuu ku qabsado oo muxuu yahay macnaha qatli iyo dhibaato iyo marad iyo waxa weye la fidneeyo aw aakhira ama cadaab uu aakhiro galo oo lagu ciqaabo cadaabta ee arrintaa marka a'immada aqwaashooda aad bay u badan tahay waa tii uu maaragtay saciid ibnu musayib atharkii macruufka oo imaam sheekh albani raxima allahu taala riwaaya ku soo arooriyey nin buu arkay masaajidka nebiga tukanaya salaada subax markii la adimay laba ragcadood ka badan wuu ka nahiyey markaasuu wuxuu yidhi ma waxaad leedahay ilaahay wuxuu igu cadaabayaa salaad maxaa u tukatay markaasuu wuxuu yidhi maya ilaahay salaad kugu cadaabamaya laakiin wuxuu kugu cadaabayaa mukhaalafatu rasuul sal alla alay salam nebiga aad khilaaftay waayo nebigu wuxuu ina amray ma- markaa inaan laba ragcadood ka badan la tukan oo salaada subax markii la aadimo laba ragcadood keliya ayaa sunnaha ka horeeya salaada subax lagama badiyo idan marka khulaasatul qowl labadaa atharba waxayna tusayaan eh, iyo adiladaasba inay xaaraam tahay in qowlka nebiga calayhi salaatu salaam la khilaafo oo qof kale qowlkii la qaato maya caalimkuu doona ha ahaado derajaduu doona ha gaaro waa khaldami karaa nebiguna muxuu yidhi xadiidka saxiixaynka idaa xakama alxaakimu faijtahada falahu ajraan fa asaaba falahu ajraan wa in akhdaa falahu ajrun iyagu waa macduur waay waa ijtihaaday hadduu khaldamay xataa ajir buu leeyahy laakiin adiga haddii aad khaldantay oo waxa weeye aadan cilmi lahayn maba ijtihaadi kadhid marka haddaad khalad ku raacdid qof kale adigu mar walba aatin baa tahay waa khatar weeye waa inaad bannaanka ka martid weeye marka insha allahu tabaaraka watacaala marka xadiidka cadiyi iyo qeybta asiladana gadaal baan iska raacinaynaa intaasaan ku jooshinayna walxamdulilah rabbi caalamiin